إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله وإن من أعظم ما يمر في عمر المؤمن إدراك مواسم الخير التي من أعظمها شهر رمضان المبارك فإنه أعظم كسب في حياة المؤمن واعلموا أن أعظم عمل شرعه الله في هذا الشهر بعد الصلوات المفروضة هو الصيام فقد جعل الله صوم هذا الشهر أحد أركان الإسلام فمن جحده فهو كافر مرتد عن دين الإسلام ومن أقر بوجوبه ولم يسمه تكاسلا فهو مستحق لأعظم الوعيد ويجب عليه التوبة إلى الله وقضاء ما أفطر عباد الله فإن للصيام مفضرات والمفضرات هي الأكل والشرب فمن أكل أو شرب متعمدا بطل صومه ويجب عليه التوبة ويجب عليه التوبة إلى الله والإمساك بقية يومه ثم يقضي ما أفطره ومن أكل أو شرب ناسيا فلا حرج عليه وصومه صحيح ومثل الأكل والشرب في إفساد الصيام ما كان بمعناهما مثل إبر المغذية والحبوب الدوائية والحبوب الدوائية ومن مفسدات الصوم الجماع فمن جامع في نهار رمضان فسد صومه ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويمسك بقية يومه ثم يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه وعليه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي اعتاق الرقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وعلى المسلم أن يتجنب كل الوسائل التي قد توقعه في هذا المحذور من نظر بشهوة أو تقبيل لزوجته بشهوة أو لمس لها بشهوة ومن مفسدات الصوم استفراغ ما في المعدة عمدا وهو التقيؤ لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي أما من غلب عليه أما من غلبه القيء وخرج بدون اختياره فصام فصيامه صحيح ومن موانع صحة الصوم ومبدلاته أو أو ومبدلاته أو مفسداته الحيض والنفاس فالحائض والنفساء تفطران مدة الحيض والنفاس وجوبا ولا يجوز لهما الصيام ولا يصح منهما وتقضيان ما أفطرتا فيهما من أيام أخر فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صيامكم من المفسدات وقد جعل الله لكم الليل مجالا لتناول ما تحتاجون إليه أو تشتهونه مما أباح الله لكم أما النهار فاحفظوه بالصيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله وإحسانه شرع لنا الصيام والقيام لننال منه الأجر والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة والسلام أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن هناك مفضرات معنوية إلى جانب المفضرات الحسية فيجب عليكم معرفتها واجتنابها وهي كل قول أو فعل محرم في غير الصيام فإنه يتأكد تحريمه ويتضاعف إثمه في وقت الصيام وذلك كالغيبة والنميمة والشتم والصباب وقول السور والنظر إلى ما حرم الله النظر إليه من النساء والصور الفاتنة والأفلام الخليعة والاستماع إلى ما حرم الله الاستماع إليه من الأغاني والمعازف والمزامير وصائر المعاصي فإنها تؤثر على الصيام وتوجب الآثام فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشرب والجوع والعطش ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله من الأقوال والأفعال المحرمة والمؤثمة يصوم البطن عن الطعام والشراب والفرج عن الاستمتاع والنظر عن المراء المحرمة واللسان عن الألفاظ القبيحة فترك الطعام والشراب لا يكفي مع عدم ترك هذه الأشياء بل يصحب بل يصبح تعبا بلا فائدة وعملا بلا أجر فاتقوا الله في صيامكم وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم موضوع خطبة إنه ما أنت وحو كساب سنة وحيابها السوم كتبية أما وحيابها السوم كبرية قفوا هدو اللي يمادوا waxyaabaha markaas soomka jabiya amba soomka buriyaa waxay uqaybsamaan laba qaybood qayb qofka waxaa lagu leeyahay un qalle oo qalle ayaa waajib ku noqonaya inuu qalleeyo qaybina waxay keenaysaa inuu qallihiina la yimaado lala yimaado kafaaro aada u culus oo aynu sheegi doono qaybaha qofka qalle keliya uu ku waajib yahay iyo inuu ilaahay u toobad keeno qallaha waxaa raacaya haddaan cudurdaar jirin oo cudurdaar la-aan aawadeed uu soomka u jabiyaanba xaaraanta u cunay inuu allana uga toobad celiyo waxyaabaha soomka jabiya waxaa ka mid ah qofku inuu si badheera wax u cuno amaba si badheera uu wax u cadbo waa isagoo u badheeraya ma arkaysaa markaa soomkaagu wuu jabayaa waxaana waajib kugu noqonaya inaad ilaahay uga toobad keento waxaa kaloo qofka waajib ku noqonaya maalinta inta harsan maalintuu qeyb ka mid a waaa jabiyey soomka ee ogaanta wax u cunay qayb ka mid ah inuu iska daayo wixii cunto ah dabadeedna wuu qallaynayaa maalintaasi laakiin qofku haddii isagoo isilowsan uu wax cuno amaba wax uu cadbo soomkiisi waxba u dhimi maayo soomkiisi waxuu noqonayaa ma jiro soomkiisuna saxiix buu noqonayaa waxaan soomkiisu aanu waxba udhimayn oo kale qofku masalan aljahlu bilwaqti hadday ku dhacdo isagoo uhaysta inaan maaragtay weli waagu beryin oo cunto uu cunay dabadeed ay u caddaatay in salaadiiba laga baxay oo waa beri ay tahay laakiin waktiga uu kaga sugnaa jahli isaga laftigiisu qofka soomkiisu wax u dhigma maaragtay waxba udhimi maayo arrintaasi waayo jahli buu kaga sugnaa waktiga waxaa kaloo iska dhici karta iyada laftigeeda waxa la yidhaahdo aljahlu bilxukmi macnaheedu wuxuu noqonayaa cirkoo daruur leh amba maaragtay wuxuun ay qoraxda qariyeen ayaa waxaa loo qaatay cabeedda inay dhacday qoraxdu inay dhacday baa loo qaatay waa la iska afuray afurkii markii la dhamaystay waaba tan haddana qoraxdiba halkan ayay taagan tahay dib baabay usa markaa dib umay soo bixin macnaheedu markii hore ayaanay dhicin marka iyada laftigeeda la qallayn maayo soomkaasina saxiix buu noqonaya waayo waxa loo haystay in maaragtay soomkii ay waktigiisa uu dhammaaday dabeeto waxa dhacay sidiisi ka duwan waxyaabaha soomka jebiya ee cuntada iyo maaragtay cabitaanka udhigmo waxa lamid a waxyaabaha dawa ahaan cunto ahaan loo qaato masalan dadka waa inaga aragno markay cuntada qaadan kari waayaan waxaa waxyaabay dhakhaatiirtu ku xidhaan oo ay ku rakibaan sa gulukoosiyada saylonadan iyo waxyaabaha waa inaga aragna iyagoo ku xidhaya biyahan markaa qof kastoo biyaha isku xidha dee biyahani waxay udhigmayaan cabitaanka biyaafka laga cabayo oo kale cunta hadday wehelisayna dee cuntadii aada caadiga u qaadan jirto o kale la mid noqonaysaa markaa qofku soomkiisu wuu jabaya hadduu isku xidho waxyaabahan maaragtay dhakhaatiirtu ay qofka ku rakibaan ee biyaha amba dhalaan ha noqdaan amba macaanba ha noqdaan waay waayo xukunkii waxay yeelanayaan cuntada oo qofku uu ku noolaanayaa siduu cuntada iyo biyaha ugu noolaa amba cabitaanka kale iyo sharaabka kale ayaa wuxuu wax kasta ugu noolaan karo oo aanu afka ka qaadani soomkiisii way jebinayaan waxaa haboon qofka muslimka ah markan aada sooman tahay si aan soomkaaga wax u noqon markaad weysaysanayso biyaha aynu ku sandaarsanayno waa inaanad sanka aada ugu fogeyn waayo sanku waa meel wax laga qaadan karo waa meel qofka wax laga siiyo weeye oo inaga aragnay caruuraha iyagoo tuumba iyo wax lamida ka geliya waana u furan yahay calooshu u furan yahay oo gurigu toos ugu maaragtay ugu dhacayaa markaa isaga laftigeeda markaad weysiisanayso waa in aanad biyaha sandaarsiga aanad sanka ku fogeyn waayo rasuulku salawaatu llahi wasalaamu caleyh wabaalig fi listinshaaq ila an takuna saa'ima macnaa waxaad ku xeel dheeraataa oad aada biyaha sanka ugu fogeysaa haddii aanad soomanayn markaa rasuulku wuxuu diiday in lagu talax tago mubaalagada ayuu diidaya rasuulku salawatu llahi wasalaamu caleyh si biyaha sanka maray aanay u tallaabin xagga caloosha laakin masalan candhuuftan afkaaga ku hadhaysa iyo intaan dibadda iska liqda ambaba xaakada wax lamida iyo waxyaabaha hadda isagoo afka iska jira qofkana afka gudihiisa ku abuurani soomka ma jabinayo way ku banaan tahay inaad iska luqluqato waxaa ku banaan inaad cadayato intaba laa maanica waana arrin sharciya weeye labada gelinkaa doontana waad cadayn kartaa soomaalida waxay naqaana iyagoo yidhahda had iyo jeer gelinka dambe lama cadaydo ama wixii sawaabka ka dambeeya waa la cadayn karaa gelin dambe iyo gelin hore labadaba waad cadayanaysaa dee markaad weysaysanaysaa waad luqluqanaysaa waad la imanaysaa luqluqashadii amba madmadadii baad la imanaysaa soomka waxba udhimi mayso dadka yoga qaarkood waa aaminsan hadday sanka farta geliyaan oo sanka wax lamid aysan iska soo qaada qaarkood baa waktiyada qaarkood waxay aaminsanaayeen in soomku jabayo soomku ma jabayo fartan aad sanka gelisay kama duwana cadayga aad afka gelisay markaa soomkaaga waxba udhimi maayaan baaraka allahu fiikum waxyaabaha soomka jebiye ee ugu darani waxa weeye galmada ninku intuu gurya noqdo oo gurigiisi uu ku noqdo hadduu haweenaydiisi la macaamilo o u galmoodo soomkiisa wuu jabaya wuu buraya soomkaasi wuu fasahaadaya waxaa waajibku ah weliba inuu ilaahay uga toobad keeno inta harsanna uu iska daayo ma arkaysaa cuntada iyo cabidda iyo galmo dambana aanu u noqon maalintaa wuu qallaynaya qallahaas uu maalintaa uu soomka galmada ku jabiyey uu qallaha la imanayo waxa u raaca oo la saaray inuu la yimaado kafaara gud culus oo ah inuu addoon horeeyo lama helayo maanta addoon oo inaga aragna muslimiinta iyagaaba khatar ku jira laakiin wuxuu soomayaa laba bilood oo xidhiidhsan lixdan maa laba bilood oo xidhiidhsan shahrayni mutataabicayni buu soomaya lama ogola soomkaa inuu jebiyo maalin qura hadduu jebiyo lixdankii maalmood maalinta u dambaysay sideed iyo labaatanka ay marayaan haddii uu jebiyo hal dib buu usoo bilaabaya haddana dib buu usoo bilaabaya dee ciyaartan umuu dhimanaynin ka biyaha cabay iyo ka cuntada cunay dee waa mid haraaday buu ahaayo dhici karaysa bay naftuga haysay laakin dee hawshan kale iska khayaalka ah uma baktiyeynin waxa la wax ku kalifayaa ma jiro markii kariixisa culus iyo qadarin la-aanta ilaahay uu qadari waayo dee wuxuu ka xarimay ayib ilahay fursad buu haysto habeenkii oo dhan buu haystaa ilaa waagu uga baryayo markaa waa maaragtay anshixumo ayay noqonaysaa ayib marka wuxuu keenaya lixdanka cisha ayuu soomaya ma afuri karo wuxuu ku afuri karaa oo keliya hadday sabab sharcigi timaado sababta sharciga waa maxay waa haddii lixdankaa maalmood ay ku beegmaan maalmaha ciidda oo kale ilan maalmaha ciidda waa xaaraam weeye in la soomo markaa maalmo ciideed hadday soo dhex galaan iyada laftigeeda way u banaantahay markaa inuu afuro ambaba uu bukoodo ambaba safar uu galo ma aha safar uula jeedo inuu soomka iskaga khafiifiyo khiyaamay taasi noqonaysaa khiyaamay noqonaysaa oo halkiibuu dib uga soo celinaya dayib markaa saa darteed waxaa qofka muslimka ah waajib ku ah wax kasta oo maalintii kugu ridi kara inaad haweeneydaadii ku dhacdo amba galmaba aada samayso inaad ka fogaato inaad i- ishay ka mililicdo amba haweenaydii aada dhunkato amaba dee aada la faraka ciyaarto weliba rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu kala duway ninka weyn ee is ilaalin kara iyo ninka dhalinyarada ah ee aan iskantarooli karaynin rasuulku wuu kala duway oo odayga wuxuu u ogolaaday maaragtay dee hadduu dhunkasho yaqaan yahay inuu iska dhunkado waa hadduu yaqaan weeye waa islaantiisa waa dhunkan karaa Eh, laakiin ninka dhalinyarada ah rasuulku wuu u diiday salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuu u diiday soomaalidu malaha dhunka waxaan maaragtay wax kale ay ka haysataa Eh, qofku isagoo sooman hadduu maalintii riyoodo oo ku riyoodo galmo dabadeeto ay dhacdo inuu biyo baxo soomkiisi ma jabayo soomkiisu ma jabayo waayo ikhtiyaar isagu uma lahayn ikhtiyaar uma lahayn waxa keliya markaa waajib ku noqonaya inuu maydhaba Eh, sidoo kale qofku isagoo jinaabaysan haddii waagu u beriyo soomkiisi wax ma noqonaya maya jinaabada wuu ka maydhanayaa soomkuna wuu usii soconaya waayo xidhiir ka dhexeeya jinaabada iyo soomku ah, ma jiro waxyaabaha soomka jabiya waxaa kamid a qofku inuu iska matajiyo inuu iska matajiyo masalan oo isagu sabab noqdo iska mata matag iska keenidda hadduu qofku matago isagoo iska matajiyo isagu soomkiisi wuu buraya amba farta ha iskeliyo dadka qaarkood waxaa la yidhahda caloosha isqabtaan amaba uu meeraysto amba uu wax dee dadku markay arkaan uu khala maaragtay ismadax maro dabeedna u matago hadduu la yimaado soomkii amba wax qarmuun dee uursado sababi karaa inuu matago ee soomkiisii wuu jabaya hadduu isagu mataga iska keeno weeyi taqayu man istaqaaa falyaqdi rasuulku wuxuu leey qofka iska matajiya ha soom wa hadduu qofku isaga iska matajiyo laakiin qofku haddii matagu munu- muquuniyo waman daracahu lqayu falaa falaa qadaa calayhi laakiin qofka haddii matagu muquuniyo ila matag iyo wax kalaba meel kuguma meesha doonaysa kuguma siman baydan soomaalidu ee matagu wax qofka ka awood badan haddii matagu adiga kusoo jiido soomkaagi waxba u dhibi maayo soomkaagi waxba u dhibi maayo amba iqda gur amba waxa kugu noqnoqdaan mar hadduu kuweydaarto khasab ay tahay uu kaaga yimi wax alla wax soomkaagi u dhimayaa ma jiro inaad iska matajiso ayuun baa la diidan yahay ee qofka toobinku sida saxiixa soomka jebin maayo siduu qofku istoobo soomkiisu ma jabayo saasoo kale hadduu sambooro ma jabayo sidoo kale hadduu ilig iska saaro ma jabayo sidoo kale haddii hawl camaliyad yaroo khafiifa uu soomkiisu maaragtay ee qalli yar lagu sameeyo ma jabayo waxaa soomku jabi karaayoo keliya haddii qofka dhiig lagu shubo qofka dhiig haddii lagu shubo oo dhiig u baahdo soomkiisu wuu buraya waayo dhiigga lagu shubayaa qofka nafaqayn iyo cunto ayay u tahay soomkiisu wuu buraya dayib waxyaabaha soomka jebiye waxaa ka mid ah haweeneyda iyadoo sooman hadday caadadii hesho amba iyadoo soomanba hadday dhasho laakiin iyadoo sooman iyadoo soomanayn eh, maaragtay had iyadoo caadadii leh hadday bishu u bilato amba iyadoo dhashay oo dhiiggii dhalmada leh hadday bishu ku bilato ma soomayaanoo soomku ka ansixi maayo iyadoo sooman hadday caadadii helaanna soomku uu ka jabaya in xaaraanba way noqonaysaa inay soomaan muddada ay caadada leeyihiin iyo muddada ay ku jiraan maaragtay dhiiggii dhalmada aanay maaragtay daahirka noqon aanay dha- dhiiggii dhalmada daahirka ka noqon soomku ayagoo waajibkuma aha laakiin way qallaynayaan qalle ayuun bay la imanayaan muddada ay caadadu ka soco maar caadada ay lahayd haweenaydu amaba dhiiggii dhalmadu uu ka socday ilaa ay daahir noqonayaan muddada intay doonta ha noqoto muddooyinka la yaqaano macruufka ah ayay qalle haddaanay dhabar furan iyo wax kale dee aanay noqonin arrintu qallayn unbay la imanayaan laakiin salaada qallayn maayaan salaada ilaahay uu ka fudaydiyey salaada waayo maalintii shan salaadood baa la tukanayaa dee masalan markay soddon cisho kale dhiiggii dhalmadu ka socdo oo dee soddonkii aynu ku dhufano intaasoo salaadood lagu dhufto way ku cuslaanaysaa laakiin qalluhu kuma cuslaanayo waa markay awoodo daahirka noqdaan soomka intii ka hadhay bay la imanayaan markay soomtu baxdo ayuun bay qallaha la imanayaan baaraka allahu fiikum badda iyagu muslimiinta waa inu ilaahay ka baqano subxaana watacaala waa in soomkeenna aynu ilaalino waxaa kaloo jira waxyaabo dadku aanay uhaysan soomkiisa inay wax u dhimayaan oo dadku waxaynu naqaanaa cunto iyo cabid iyo galmo ayuunbaa dhici karta inay iska ilaaliyaan waxyaabaha soomkaaga nusqaanta u keenaya culimada qaarkoodna ay qabaanba inuu xataa soomka uu jabiyo sida da- maaragtay ibn xasmi addaahiri oo kale waxaa kamid a hadal kastoo xaaraama hadal kastoo xaaraama iyo ficil kastoo la sameeyo xaaraam ah markaanay soomkaba ahayn marka soomku soo galo wuu sii adkaadaa dembigiisuna wuu sii lama laabmaya sidaa darteed qofka muslimku waa inu iska ilaaliyo xanta waa inaad ka fogaado isku diridda waa inaad ka fogaato cayda waa inaad ka fogaato hadalka beenta ah waa inaanad eegin waxyaabaha ilaahay kaa xarimay sida dumarka aan ku banaanayn iyo sawirada xataa inaad daawata maaha waa muxaram ambaba aflaamta foolxumada leh alaflaam alkhaliica aflaamta qaawan ee aan akhlaaqiyaadka ka tagan ayaga laftigooda sidoo kale waxaa reeban inaad bish ramadaan iyo keyrkeedba dhegaysato oo ramadaanta ay sii daran tahay inaad dhegaysato waxyaabaha ilaahay xarimay sida heesaha muusiga iyo wixii lamida waayo soomkaagii ayay gaad kaga tegayaan marka baaraka allahu fiikum waxaa kaloo iyaduna habboon dad yawga muslimiinta ahi inay iska ilaawaan wixii ashaxnaa wixii nacayb ah amba colaada ee ay isu hayaan waayo nacayb isnaca iyo cadaawaddu waxay sababayaan camal kastaynu samayno maalmaha ilaahay subxaanahu watacaala waxaa jira toddobaadkiiba laba maalmood baa jannadan la fura waa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista weeye yawma alsnayni iyo khamiista waxaa la furaa albaabada jannada waayo xadiidka rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayhi waxa uu leeyahay tuftaxu abwaabu ljannati yawma alkhamiisi yawma alsnayni wa yawma alkhamiis fayugfaru likuli cabdin fayugfaru likuli cabdin laa yushriku biاllahi shayئa ilaa rajula baynahu wa bayna akhiihi shaxna fayuqaalu andiruu haadayni xataa yasطalixaa andiruu haadayni xataa yasطalixaa xadiidkan صaxiixa ah muslim soo saaray waxaa rasuulku leeyahy salawaatu llahi wasalaamu alayh maalin kasta oo isniinah iyo maalin kasta oo khamiis ah waxaa la furaa albaabada jannada albaabada jannada ayaa la furaa waxaa loo dembi dhaafaa addoon kasta oo mu'min ah oo aan ilaahay u sharig yeelin oo aan shirki la iman ilaa qof mooyaane qof ayaan isagu dembi dhaafkaa helin qofkaasoo isaga iyo walaalkii ay ka dhaxayso ashaxnaa waa alcadaawa waa bukdigan iyo nacaybkan iyo cuqdadan laga saari kari lahay ee dadkii muslimiinta ahaa khaasatan dadka soomaalida ay ka bixilaan shaxna waa isnacaybka alla isaga dembi dhaaf ma helayo waxaa la yidhaahdaa andiru haadayn labadan dib u celiya macnaa dembi dhaaf ma helaya labadani dembi dhaaf ma hel andiru haadayni xataa yastalixaa andiru haadayni xataa yastalixaa labadan u kaadiya dib u dhiga ilaa ay ka heshiiyaan dib u celiya ilaa ay ka heshiiyaan jannadu way furan tahay oo way waayayaan dembi dhaafkii ilaahay way waayayahay bal maxaad jannada ku weyday dembi dhaafka maxaad ku weyday maxaa na naxri iyo cuqdad iyo bukdi kuu keenaya soo maaha jannada iyo dee kaynta qalalan kala dooro jannada iyo baloorka jaan kala dooro jannada iyo siyaasadda kala dooro jannada iyo nacaybka kala dooro waxaa dhici karta adiga iyo islaantuba inaa qurufta isu haysaan oo gurigaba aanu dembi dhaafba helin marka baaraka allahu fiikum qof kastoo muslimo qofka kale uhayay cuqdad iyo cadaawad ha iska sii daayo waxaa laga yaabaa andiru haadayn waa toddobaad walba andiru haadayni andiru haadayni xataa yastalixaa inaad kuba dhacdo ood sidaa kuba dhimataba iyadoo xagga ilaahay laga soo celiyeyba maaragtay oo aan maaragtay dembi dhaaf ilahay agtiisa aanad ka helin waa qadiyad aada khatar badan waxaan waxba kaaga shan iyo toban ahayn ha ku daalin nin weyn baa tahaye tasho tasho allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamedin kama sallayt calaa ibrahima wacala ali ibrahima inaka xamiidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مطيفا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير الرائد نافعا غير الضار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين واقم الصلاة